qoysas danyar iyo aqoon isugu jira isla markaana ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa deeq gargaar ah oo ka kooban raashinka quutul daruuriga ah noocyadiisa kala duwan gaarsiisay hay-adda samah charity organization deeqdan oo ay ka faa'iideysteen 100 qoys ayaa loogu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan waxa uuna raashinku ka kooban yahay bur bariis baasto sonkor iyo saliid ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan gargaarka ah ayaa u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay inay soo gaarto deeqdani abee cabdi xasan maskiine ilaahay uunkiisa iska dhex socotay xilooyxaawa waxay tara dhahaysay inti intan soo dhiibtay iyo intiina siisay kor allah ka yeelo waana soo deeqeen waana siiyeen walaalahayna ehelkayna waana siiyeen kor allah ka yeelo magacay sahre axmed cusmaan qaar ilaahay idin siiyo waana soo gaartay kastii idinkana siisaan waa maxadsan tihiin ilma agoonaan haystaa wixii isiisaan waa kan gacantaan ku haystaa waa maxadsan tihiin qaar ilaahay idin siiyo qaadamo cusmaan abdiyaalii dhahaa waxayna siisaan waa aragnay qeyr allaha idin siiyo bishradadaan ilma aqoona haysanaa ajar iyo hasaana idinku haynaa adduunyii aakara allaha idin geeyo jarka idinka soo dhiibiteen qeyr allaha idin siiyo waa aragna waxay soo dhiibteen raashinkiinala siiya waan ka mahad celinaynaa dadkiina siiyey iyo kuwii soo dirsadayba ilaahay ajir iyo xasanaada ka siiyo marka khayr badan baan u rajaynaynaa islaamka oo dhan intiina soo siisay iyo inta hadanna siisayba ilaahay ha barakeeyaan leehayso aakhara waalidiintooda iyo waalidiintooda ka soo horreysay waa allahu ajirka
ugu dambeyntiina cabdiqaadir maxamed cumar uu ku hadlayay afka hay-adda samah charity organization ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqda gargaarka ah ee ay gaarsiiyeen qoysaskan tabaalaysan barnaamijkeenii waxaan ku dhex jirnaa afuri walaalka mashruucan waxaan iska kaashanaynaa hay-adda samakaab marwo tufaax sayid ay hoggaan u tahay wayna ku mahadsan tahay barnaamijkii boqolka qoys ee maanta fayskii u dambeeyay aan marayna oo boqolkii qoys aan guddoonsiinay afurkoodii raashiinka ahaa waxaan leenahay ilaahay meeshii ka soo bixisay ilaahay ha kuu buuxiy bedel ka fiican allah ku siiyo dadkii walaalahiini u badnaa agoonta iyo dadka waayeelada masaakiinta wixii aan noo soo idmaday waan gaarsiinay waxaan rajaynaynaa insha allahu ducadoodan inay kusoo gaari doonto weli waxaan kaloo codsan lahayn intaa in ka badan oo weli agoontii hadda raashiinkii unbaa la siiyey dharkii wax walbay u baahan yihiin marka dadkii kale oo soomaaliyeed ay madaxda gabadhan hoggaan u tahay fursadaha kale way furan yihiin maadaama dadkuna iska tawaryar yihiin